aqawyahano iyo siyaasiyiin haysaga kala yimid dalal kala duwan ayaa maanta shir laba maalmood soconaya wuxuu uga furmay magaalada hargeysa shirkana ayaa hab cilmiyeysan loogaga doodayey xaaladda geeska afrika gaar ahaan sida ay u sii socon karayaan wadahadaladii u furmay somalilan iyo soomaaliya haddaba wariyahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa waraysi la yeeshay maxamed cusmaan fadal oo madax u ah ururka aqoon-yahada madaxa bannaan ee soraali oo kulankaasi soo abaabulay
shirkan waa shir caalamiya oo laysaga kala yimi geeska afrika iyo debadaba laga yimi oo dadka ajanabiga ah ee daneeya geeska afrika ee cilmi baadhista ku sameeya ee daraasadeeyaana ay ka soo qayb galaan dad halkan degaan ahaan gaar ahaan somalilan u badanina ay kasoo qayb galaan arrimaheeda lagaga hadlo markaa shirka dadka kasoo qaybgala waxay ka kooban yihiin dad england ka yimi dad kenya ka yimi dad somalilan ka yimi dad meelo kala duwanoo dunida ah oo dhalinyaro qaar dhalinyarooyin xataa research samaynaya b h d samaynaya oo cilmi baadhis u badan laakiin waa shir academica oo falanqayntiisu ay u badan tahay taxliil cilmi ah weeyaan dabcan arrimo kala duwan baa dee lagu falanqaynayo maanta waa arkayno dad badan oo kala duwan oo gaar ahaan lectures academiga laga hadlayay waxaad iiga warantaa maxaad sanadkan kaga hadlaysaan shirkan inagoo sanado badan la qabanayay saddex shir baanu soo qabanay shirkii ugu horreeyey doorashooyinka ayuu u khaas ahaa oo doorashooyinka maaragtay xorta iyo xalaasha ah sanadkii ku xigayna horumar buu ku qaabsanay sanadkan waxa weeyaan waxaa kusoo kordhay gobolka oo aada u muhiima wadahadalkii somalilan iyo haddii beedmaayo madaxdeeda iyo dowladdii t f g da ahayda joogtay iyo caalamkii maarata caalamkuna uu dee aada ku garab galay marka arrinta muhiimka ah ee runtii nuxurka shirku u muhiimsani waxa weeyaan in arrintaa laga hadlo maxaa soo kordhay maxaa geeska afrika kusoo kordhinaysa maxay soomaalida kusoo kordhinaysa maxay somaliland kusoo kordhinaysa isla waxaa halkaa markaa ku jiraysa somaliland oo dee ictiraaf doona oo dowlado badan oo geeska geeska maahae afrikaba ka mida dee iminka sudan oo kale la ictiraafay dalal kale de isu qiyaasaysaa iyada qudheeda in la isweydiiyo waa maxay carqaladaha ku wareegsan ee khuseeya ictiraafka somalilan marka arrintaasaa si la qaadaa dhigay oo wejiyo badan oo mid laga eegayay marka maxaa ku cusub dabcan wadahadalladu horey u dhaceen iminka waxaan cusub ee xilligan in shir noocan oo sidan u weyn oo kale arrintan lasoo dhex dhigo maxay maxaa keenaya wallaahi waxaa keenaya horta somaliland iyo muddo badan bay dee dowladdii soomaaliyeed burburtay markaa somalilandna waa tidee waa la ogyahay oo keligeed bay muxuu ahaa dee dhinaceeda isaga socotay badanaa marka la yidhaahdo maxaa ka yeelaysaan arrimaha soomaalida waxaa dee somaliland odhan jirtay marka la helo cid aanu la hadalno waanu la hadlaynaa waxaa muuqata wadahadal baa dee bilaabmay kii hore t f juda waqti gaaban buu ah laakiin runtii iminkana waxaa soo kordhay dowlad aad moodo inay ay leedahay mandate leedahay oo ka ballaaran ka maaragtay dee aad moodo inay sidii hore ka urursan tahay oo dowlad doorasho ku timi oo haddii beedmaayo doorasho dee baarlamaan iyo dowlad iyo duni cusub baa bilaabantay madaxdeeduna si furan u hadashay marka waxay dadka aqoon-yahanka ahi badanaa dee dowladaha iyagaa wada hadla iyo cidday u igmadaan laakiin aqoon-yahanku daraasadayn bay dee leeyihiin in markaa aqoon-yahanka gaar ahaan u badan iminka reer somalilan waxay ka hadlayeen sidii shirkaa loo geli lahaa sidii wadahadalkaa loo geli lahaa sida somalilan ay ugu diyaargaroobi lahayd wadahadalkaa soomaalida dhex maraya oo ama xag sharci ha ahaato ama xag bulsho ha ahaato ama xag dhaqan ha ahaato ama xag dhaqaala ha ahaatee talooyin bay dee usoo jeedinaysaa hadday gobolka tahay iyo hadday somalilan dowladdeeda tahayba maxaad soo saaraysaan idinku waxa yaadse u soo saaraysaan waxaad soo saartaan dowladdaa joogtay wasiiradaa joogay baarlamaankaa joogay bulshada rayidkaabaa joogtay aqoon-yahana debadda kenya baa joogay wuxuna afkaartu one track maaho dhinac uma socotay afkaaro badan oo iska soo horjeeda ayaa meesha laga samaynayay marka afkaaraha hadhow waxaanu ka soo saarnaa waxa la yidhaahdo talabixin ayaa marka hore ka soo baxda oo shirka talabixin weyn baa ka soo baxaysa waxaa kasii muhiimsan shirku buug buu soo saaraa sanad walba labadii shiree horela buug baa ka soo baxay kanna buug baa ka soo baxaya talabixinta ama ha ahaato somalilan waxii u gaara ama ha ahaato geeska afrika iyo soomaalidaba u gaaraba ha ahaatee buug baa isaguna ka soo baxaya iyo talabixinno arrintaa lagaga tashanayo
maxamed cusmaan fadal oo madax u ah ururka aqoon-yahanka madaxa bannaan ee somalilan oo marka magacooda lasoo gaabay la yidhaahdo soraadi wuxuu u waramayey wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar oo isaguna magaalada hargeysa jooga